magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay doodwadaag ku saabsan doorka haweenka ah ee nabadda gobolka mudug doodwadaagan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday ururada haweenka gobolka mudug iyo bulshada rayidka ah qaar ka mid a haweenka hogaanka u ah ururada haweenka ee gobolka mudug ayaa doodan ka qayb galay waxa ayna ka hadleen kaalinta ay ka qaadan karaan nabadeynta gobolka mudug iyo caqabadaha ka hortaagan inay si buuxdo door ugu yeeshaan ka qaybgalka nabadda goobaha lagu shirahayo haddii nalkaga yeerana waa tagnaa haddaan nalkaga yeerinna waa tagnaa sababtoo ah dhibaato annakana soo gaaraysa weye ubadkeena soo gaaraysa weye hoygeenna soo gaaraysa weye marka annaka semberi waxaan isku taxalluujinaa meel kasta oo nabad looga hadlahayo inaan goobjoog ka noqonno hay-aduhuna badanaaba waana tixgeliyaan sida c d b oo iyaduna sembir nala shaqaysa oo hay-adna garab taagan ah wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kaleto iyaduna waana garab taagan tahay way nala shaqaysaa dhammaan waxaan maarata jecelnahay horta annaga mar horena waan kuu sheegay haween muslimiina ayaan nahay diinta islaamku xad bay noo samaysay yes waxaa ka mid ah gabadha muslimadda ma noqon karto hogaamiye ama madaxweyne imaamna ma noqon karto laakiin doorka bulshada haddii ay dhowrsan tahay oo asturan tahay inay ka qayb qaadato wax ka reebaya maleh sababta e waxaaba la ogaadayba soddon iyo laba sano inaan soomaaliyaba noolaan lahayn oo burburi lahayd haddii aan haweenku jirin markii dowladdii dhexe burburtay caqabadaha hortaagan oo ugu badan waxaa weeye dhaqan soo jireen ah haweenku diin waa leeyihiin aqli waa leeyihin aqoon waa leeyihiin shaqooyinka dadka nabaddu ay daacadda ka taawey laakiin waxaa hortaagan oo caqabada ku waxay tahay dhaqankii hore oo ahayd gabaro gurigeeda ha joogto reer gabaro u talisay maamaayo waxaa jirta ah reer naago u talisay iyo m maxaa layidhi mow dameer la saaray midna marsii raagaan eray ahaa jiray ilaahay subxaana watacaala annagoo gabdhaha labada dhinaca annagoo maamul ma kala sheegno gabdhaha nabadaan nahay labada dhinaco labada maamulba ka tirsan wacyigelinta aan soo bixna ilaahay waa nagu qayray dib dambe fooda noogaba imaan meesha aan tagnay tuulooyinka aan tagnay kuwa kaleo hadda ka taagana waxaan jecelnay saasoo kale inaan tagno weliba qaar waan tagnay inta noo dhimanna haddaan tagayna insha allahu kariim doodwadaagan oo ay joogeen xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo haweenka gobolka mudug ayaa inta uu socday waxaa looga dooday sida ugu wanaagsan ee haweenku ay door muhiima ugu yeelan karaan ka qaybgalka nabadda